الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيدا ولالكين الشيغي موضوع ما تنوب لنسنا هاي وإثبات مشابهة الرافضة لليهود حقير كما شبه كدحية يهود إيو nimanka shiicada ee imaamiyada loo yaqaano ama al-itnay cashariya loo yaqaano xidhiidhka caqaa'idooda iyo dhaqamadooda ka dhaxeeya ta noocaasana waxaa inagu kalifaysa inaynu ka hadalno waa wax laynooga horreeyey saynu tilmaami doono caqaa'idooda in badan oo ka mid a haddii aynu eegno halka laga keenay waa yahuud cidda bilowday waa tii xalay laga hadlayey nin yahuudiya ayaa caqiidadan aasaasay waa ninkii loo yaqaanay cabdullah ibnu saba cabdullah ibnu saba alyahuudi asalkiisu yahuudi bu aha xilliyo dambe nimankii iyaguna dacwaddan aadka usii faafiyey ee dowladaha u dhisay sida nimankii faatimiyiinta ahaa iyaguna asalkoodu yahuud bay ahaayeen yahuud bay ka soo jeedeen xidhiidhka ka dhexeeyanu insha allahu tacaala doonaynaa inaynu iftiiminno qodobaynu ka soo qaadan doonnaa sidaa awgeed kolley waa tulaab alxalaqaad baa tihiin inaad ila socotaan insha allahu tacaala su-aalaan casharka dhexdiisa idin weydiinayaa qodobadana waa la qodobaysanaya insha allahu tacaala inta qodobe aan sheego mid walba waynu sii faahfaahin doonnaa laakiin guud ahaan qodobadaasna in la qorto aad bay muhim u tahay insha allahu tacaala si aynu u wada soconno waxaynu ku bilaabanaynaa shabaha ka dhaxeeya labada kooxood waa yahuud iyo raafido tafaasiishu waa inoo soo socotaa cidda ugu horraysee tilmaantay waxaa lagu sheegaa inuu ahaa shiikhii loo yaqaanay ashacbi shacbina waa ogtihiin qabla almadaahib alarbaca ayuu ah imaam salafkii a'immadii salafka ka mid ayuu ah oo magaciisu ahaa caamir ibni sharaaxiil ashacbi min culamaa'i alkuufa ayuu ahaa shiikhaasi sida shaekhulislaam ibnu taymiya raximahu allahu tacaala uu ku tilmaamo wuxuu ahaa min aclami annaasi wa akhbari annaasi biraafida nimanka shiicada loo yaqaano ninka ugu xogogaalsana ugu yaqaana ayuu ahaa waana lagu xantay inuu ka mid ahaa raximah llahu tacaala laakiin kama mid ahay shiikhaasi wuxuu ku noolaa meesha kuufa la yidhaahdo meesha kuufa la yidhaahdana meel waxay ahayd ku caanbaxday madhabta shiici madiinat lkuufa ee ciraaq ku taalla ayaa lagu yaqaana waana meel hawl badan bay ahayd maadaama bidac iyo dalaalaad badani ay galeen dhibkoodu waa badnaa kutubu taarikh waxay sheegaan magaalo kaleoo la yidhaahdo xims oo shaam ku taalla ayaa hawsheedii intay badatay baa waxa lagu magacaabay kuwayfa kuwayfa waxay macnaheed kuwayfa ya waa tashiiru kuufa yacni kuufadii yarayd xagga sharka iyo balada waxa weeye waa dhashii kuufa wey meel hawl badan bay ahay shiikhu meeshaasuu ku noolaa shiicaduna waa ku badnayd halkaa waxaad ka fahmaysaan inuu xoogogaal u noqonayo shiikha noocaasi waxa uu yidhi isagoo ka hadlaya shiicada low mala'uu bayti dahaban cala an akdiba lahum kidbatan waaxida haddii ay aqalkayga dahab iiga buuxinayaan si aan hal been ama hal xadiioo beena oo iyaga caqiidadooda ayidaysoo xoojinaysa aan u siiyo wallaahi inaanan ka yeelin wallaahi lan akdiba lahum kidbatan waaxida hal been oo keliya oo aan ugu adeegayo iga wallaanan u sheegin waxaa uhi darastu lahwaa'a kullaha caqiidooyinkoo dhan baan darsay oo aan dabagalay oo aan u kuurgalay ahwaada iyo bidacda xilligaa jooga waayo qadar baa joogay murjicaa joogtay shiicaa joogtay khawaarij baa joogtay ahwaadu waa badnay wuxuu yidhi darastu lahwaaa kullaha falam ara qowman axmaqa min araafida ma arkin buu yidhi qolo ka doqonsan nimanka raafidada loo yaqaan markaan madaahibtii eegay iyo awaa'iftii low kaanuu fi dawaabi lakaanuu xamiiran buur xoolaha haddii xoolo laga dhigi lahaa waxay noqon lahaayeen noocaa ugu liitoo dameeray noqon lahaay ayuu ku sheegay waxa uu idhi innaha yahuudu hadihi lumma yagu ummaddan yahuuddeedii weeye yubqiduuna alislaam islaamkay nacayaan oo la collaytamayaan kamaa yubqidu alyahuudu annasraaniya sida yahuuddu ay ula collaytameen nasraaniyada lam yadkhuluu fi lislaami ragbatan walaa rahba diinta islaamka umay soo gelin cabsi ay baqayaan ama jacayl ay islaamka jeclaanayaan umay soo gelin walaakin maqtan liahli lislaami wa bagyan calayh waxay diinta u soo galeen cadho ay u qabaan dadka muslimiinta ah iyo xadgudub ay ku xadgudbayaan dadka muslimiinta ah wuxuu hi xaraqahum caliyu bn abi aalib baa gubay wanafaahum ila lbuldaan minhum cabdullaahi bnu saba baa ka mid waxa uu ihi qaalat lyahuud yahuuddu waxay tidhi laa yakunu lmulku ila fi aali daawuud boqortooyada waxaa iska leh nebi daawuud iyo wixii u dhalay raafidadu waxay yidhaahdeen mulkigana waxaa iska leh muslimiinta dhexdooda cali iyo wixii u dhalay yahuuddu waxay yidhaahdeen jihaad dhici maayo haddii aanu soo bixin almasiixu lmuntadar masiixii la sugay isaga unbaa lala jihaaday raafidaduna waxay yidhaahdeen laa yakuunu jihaadun xataa yakhruja almahdi mahdigay sugayaan ilaa uu soo baxo jihaad dhici maayo bay yidhahdeen waxa ka horeeya waa dheldheel waxa uhi shiikhu nimanka yahuudda la yidhaahdo cibaadooyinkooda way dibdhigaan raafidaduna waa la mid nimanka yahuudda la yidhaahdaa ma qabaan in la isfuro oo way adkeeyaan iyaguna waa la mid yahuuddu towraad bay beddeleen iyaguna qur'aankiibay beddeleen ama ku sheegeen in la beddelay yahuuddu waxay nacab tahay jibriil calayhi asalaam waa kuwii ilahaa daka caduwuna min almalaa'ika waa kuwii lahaa yahuudduna waa la mid oo waxay ku haystaan waxaa laga doonaya jibriil calayhi salaam inuu waxyiga ku soo dejiyo caliy bna abi aalib ayaa laga doonayay laakiin uu la khaldamay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu xaggeeda waxa weeye la aaday halkaana way iska waafaqeen yacni jibriil labadaba inay nacaan yahuuddu sida bukhaariiyo muslim ku sugan way sii sheegeen waxay dhahdeen yaa kugu soo dega nebigu waa u sheegay waxay dhahdeen daka caduwuna min almalaa'ika kadibna qul man kana man kana caduwan lilahi wamalaa'ikatihi warusulihi wajibriila wamikaal faina allaha caduwun lilkaafiriin waatay kusoo degtay yana jibriil bay la collaytamay yahuuddu ma jecla hilibgeel kullu طacaami kana xillan libani israa'iil ila ma xarama israa'iilu calaa nafsihi hilibgeela ka mid ahaa raafidaduna waa la midoo hilibgeela ma jecla waxyaabahaasoo dhani waxaynu uga jeednaa culimmadii mutaqadimiintu waxyaabahay inooga sheegeen yahuudda iyo raafidadu inay iska waafaqeen laakiin waynu faahfaahin doonnaa qodobada ugu muhiimsan insha allahu tacaala waxaa kaloo mushaabahada ka hadlay shiikha loo yaqaano cabdilcasiis ibn waliy illaah addahlawi kitaabkiisa loo yaqaano altuxfa alinay cashariya kitaabkaas baab dhan buu u baabaysanayaa uu ku sugayo siday isu shabbahayaan waxaa kaloo ka hadlay ninkii loo yaqaana cabdalla alqasiimi annajdi kitaabka loo yaqaano alsiraacu bayna alislaami wathanawiy walwathaniy yani dagaalka udhaxeeya islaamka iyo waaniyada oo uga jeedo suufiyada iyo shiicada iyo wixii lamida cinwaanada uu kitaabka gudihiisa ku baabaysanaya cabdalla alqasiimi waxaa ka mid ah shabahu shiicati bilyahuud shiicadu inay shabbahayaan nimanka yahuudda loo yaqaan inay shabbahayaan dabcan ninkaa waa taqaanaa ma filay cabdalla alqasiimi najdi ninkaa ma maqashay ya war ma laga haya ninkaa ninka noocaasi wuxuu ahaa nin culimmada islaamka ka mida xilligii sheekh cabdiraxmaan bin naasir asicdi ibnu cuthaymiin sheikhiisa culimmadii noolayd buu ka mid ahaa nin aad u cilmi badan buu aad u maskax badan kutub badan buu alif oo islaamka uu ugu hiilinayo kitaabkana ka mid ah asiraacu bayna alislaam walwathaniya oo suufiyada uu ku naqdinayo culimmaduna waxay yidhaahdeen kitaabkaas dacwadii salafiga ahayd ee suufiyada la dagaalamaysay waa kitaabkii ugu weynaaye xilligaa u hiiliyey buu ah kutub badanna waa alif nin aadu maskax badan buu ahaa laakiin ninkii wuxuu ku dambeeyey gaalnimo buu ku dambeeyey walciyaadu billah ninka noocaasee kutubta badan leh ee kutubtiisa la ammaanay ee islaamka difaacay ee cilmigiisu u badnaa ee caalimka ahaa ee culimmadu ammaaneen xilligiisii ninkaasi gaalnimo ku dhintay walciyaadu billah mulxid buu noqday sababta ilxaadka ku keentayna waxay ahayd markuu arkay cilmigiisa iyo caqligiisa iyo fahamkiisa iyo dakaagiisa iyo siduu u shaqeeyey iyo howlaha uu qabtay ayuu waayey ammaan u qalanta waatanaan idiin sheegaya culimmadii waa ammaaneen laakiin intaasi may anficin ka badan buu doonay ka badan ayuu waxa weeye doonay dabeedna waxaa galay cujbi baa galay uu la yaabay camalkiisa camalkiisuu dib u aagay uu waxa weeye isweynaysiiyey famaa zaala yatamaadaa bihi dalika alxaal xataa awsalahu ila alilxaad taasi waxay geyaysiisay inuu ninkii noocaas ahaa ee islaamka sidaa u difaacayay inuu allifo kitaabuu ku magacaabay haadihi hiya alaklaal waxa weeye kani waa waxyaabihii luquntana loogu xidhay alil waa waxa luqunta laysu gelay muxuu ku sheegayaa hilligaasi muxuu yihi birtaa loo geliyay luqunta ee cidhiidhiga ku haysaa maxay tahay waa salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii hadihi hiy alaqlaal halkaasu ku taga diintii oo dhanna waxa weeye laabku ku dhuftay ninka noocaasa xilligii uu wanaagsanaa waxa weeye kitaabkaasuu ka tegay nimankan shiicadana baab dhan buu u baabaystay uu waxa weeye ku caddaynaya siday yahuudda isugu eegiyiin ha odhanina sheikh ninka noocaasa maxaad ka soo qaadatay ya alxikmatu daallat lmu'min aynamaa wajadaha akhadaha xilligii si uu wanaagsanaa hadduu wax wanaagsan inooga tegay miyaynaan ka faa'iidaysanayn mise gaalnimo ku dhintayn uga tegin xaqii uu ilaahay carabkiisa ku caddeeyey waynu ka faa'iidaysanayna haddii aynu u baahano haddaynu ka kaaftoonnana da waynu helna oo waxa weeye culimo badanoo kale ayaa masalada caddeeyey culimada ka alifay waxaa ka mid ah nin culimadaydii ka mida madiina sheekh ibraahim alruxayli loo yaqaano wuxuu isaguna baxdigiisa maajisteerka ku qaatay badl اlmajhuud fii ihbaati mushaabahat araafidati lilyahuud juhdi iyo dadaal in lagu bixiyo si loo sugo raafidadu ama shiicadu inay yahuudda shabbahayaan waana kitaabka ugu qiimaha badan baabkan ee ugu waasacsan ee jamciyey mu'alafaadkii ka horeeyey wixii ay tilmaameen shiikha kitaabka alifay magaciisa dhabtaa waan idiin sheegay laakiin kitaabku wuxuu ku taabacan yahay magac kale cabdalla aljamiili ayaa lagu taabacay cabdalla waa addoonkii ilaahay wey aljamiilina waa qoyska uu ka dhashay waa qoys hoose oo aan cidi u nisbo sheegan laakiin magaca uu ka dhasha asalka ee u nisbo sheegta caadatan waa alxarbi waa qabiil weyn oo madiino degan laakiin kitaabku maadaamuu xasaas yahay oo uu ka hadlayo yahuud latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud ilaahay uu ku sheegay cidda noocaasa iyo shiicada in la isku xidhay oo la leeyahay meel bay ka soo wada jeedaan oo waxaasoo dhan bay iska shabahaan waa qiyaasaysan waa mawduuc aad u culus wey shiikhu madiinuu ku noli halka uu degan yahay xaafadaha ku xiga xayulcawaali meesha la yidhaahdo waxa weeye shiicaa degan madiina raafidadu way deganta xaafad bay ku leedahay adaa mar dhex deganaan xaafad dhan bay ku leedahay magaaladiina waa la degan yahay idan ninka kitaab ka alifay kitaabkuna waa mujalad weyn laba mujaladna mar baa lagu daabacaa ninka kitaabka ku sugayee magaalada kula nooloo qiyaasaysa lafihiisa u baqaya dabadna waxay keensatay magaciisii magac ka duwan beenna aanu ku sheegin waayo de kullunaa cibaadullah sooma cabdullah ayuu isku magacaabay awow awowyadiisa ka midana wuu isu nisbeeyey si aan loo ogaan shiikhaasa kitaab kale oo culimadaydii jaamacadda ka mida iyo masjidka nabawigaba waxay igu dhigaysay kitaabkaasaana anigu insha allahu tacaala wixii faahfaahina isaga loogu noqon doonaa badlu lmajhuud fii ihbaati mushaabahati alraafidati lilyahuud kitaabkaas ayaa inoo faahfaahinaya laakiin kelmadaydana waxay noqon doontaa miftaax mawduucaas insha allahu tacaala inoo iftiiminaya waxaynu ku bilaabaynaa qodobka koowaad insha allahu tacala ilaa toban qodob haddii waqtigu inoo saamaxo ayaynu tilmaamayna qodobka koowaad wuxuu yahay alwasiya waxaa loo yaqaano wasiyana waa la yaqaana ma filaya waa dardaaranka sooma hunaaka wasiya cinda alyahuud wa hunaaka wasiya cinda ashiica waa caqaa'idda iska waafaqeen yahuuddu waxay leeyihiin nebi kasta oo soo baxa waxa waajib ku ah cidda ku xigta ee xilka qabanaysa inuu sii magacaabo an yuusiya bilkhilaafa wاlnubuwa ila man bacda waajib bay ku tahay nebi kasta oo ambiyadii bani israa'iil ka mida hadihi caqiidat lwasiya kutubtoodana waa ku sheegeen oo asfaarta kutubtooda aad bay waxa weeye ugu badan tahay oo ay sheegayaan nabiy ullaahi muusa in ay in lagu waajibiyey yuushac ibni nuun calayhi salaam isaguna nebi ahaa in waxa weeye uu ka dambeeyo oo isaga dabadii inuu xilka qabto shiicada haddii aynu eegno iyaguna taa way waajibinaya oo abi cabdillaah calayhi salaam oo jacfar asaadiq a'immadooda ka mida waxay ka soo naqliyeen kitaabka loo yaqaano basaa'iru darajaat kitaabka loo yaqaana iyagu leeyihiin waxay imaamka ka soo naqliyeen waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam markii samada loo dheelmiyey alisraa walmicraaj samada la geeyey ee boqol iyo labaatan jeer baa nebiga loo kor qaaday samaawaadka innagoo hal mar baynu haynaa sooma sida bukhaariiyo muslim ku sugan boqol iyo labaatan jeer ayaa nebiga loo qaaday xagga samaawaat alculaa boqol iyo labaatankaba waxaa lagula tariyey inuu magacaabo cid ka dambaynaysa oo khilaafada qabanaysa walibana waxay yidhaahdeen awsa allaahu annabiya sala allahu calayhi wasalam biwilaayati caliyin waala'immati min bacdihi akthara mima awsaahu bilfaraa'id waa waadix baan filaya carabida waa la fahmaya ayib halkaasi gaarsiiyey xaggay iska shabahayaan labada caqiida haddaba intaa waa fahamteen qolo waliba waxay waajibiyeen nebiga soo baxa inay waajib ku tahay ama imaamka soo baxa inay waajib ku tahay inuu cid magacaabo ku xigta inay waajib ku tahay waxay iska shabahayaan lafdiga alwasiya in la isticmaalo labaduba wasiya u isticmaala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa waajib ku ah wasiy inuu magacaabo yahuudduna waxay isticmaaleen lafdiga wasiya ayay isticmaaleen oo ciddaa loo magacaabayo alwasiy oo waxay odhanayaan yuushac ibnu nuun waa wasiyu muusa calayhi salaam qoladanina waxay leeyihiin caliy bnu abi aalib waa wasiyu nabiy sala allahu calayhi wasalam saasay u dhigeen halkaa way iska waafaqeen talabaaday iska waafaqeen masaladan wasiyada waxay tahay inay waajib tahay in waxa weeye la sameeyo mid wasi ah ciddaa xilka haysa inay waajib ku tahay dadkuna aanay ka maarmin dhinaca labaadna way iskaga waafaqeen dhinaca saddexaad ay iskaga waafaqeen waxay tahay wasigaa cidda magacaabaysaa waa ayo dabcan hadda cidda sheegaysa ee gudbinaysaa waa ciddaa xilka haysa ama nebi ha noqoto ama imaam ha noqoto laakiin yaa magacaabay in kaa wasi laga dhigo labadu waxay isku waafaqeen allah subxaanahu wa tacaala idan wasiga la waajibinaya yahuudiya shiica waxay isku waafaqsan yihiin xagga alle inuu ka magacaaban yihi laakiin waxaa sheegaya o gudbinaya oo loo soo waxyoonaya cidda hadda joogta ciddaasaa cid kale magacaabaysa laakiin iska magacaabi mayse ilaahay baa u soo gudbinaya oo u magacaabay taana labaduba way isku waafaqeen idan ilaa hada alxad ilaa hada altafsiil ayay caqiidada noocaasa labada qolo ay iskaga waafaqeen waa caqiidat lwasiya baa layidhi caqiidada labaad ay iska shabbahayaan waxay tahay yahuuddu waxay qabaan ana alkhilaafata walmulka maxsuuratun fi ali daawuud calayhi salaam nabi daawuud calayhi salaam qoladan shiicadaahina waxay qabaan ana alkhilaafata walimaama maxsuuratun fi ali lxusayn ibni cali ibni abi aalib aanay dhaafay xuseen ibni cali ibni abi aalib ciduu dhalay intay adduunyada ku nooshahay cid kale khilaafa u ansixi mayso imaamnimo iyo kownkan inuu ka taliyaa u ansixi mayso bay yidhahdeen yahuudduna waxay qabaan nebi daawuud calayhi salaam dadkiisina waa joogaan intay cidi ka nooshahay inaan waxa weeye cid kale adduunyadan aanay ka talinayn ama khilaafada iyaga maamulaysa inaanay ansaxayn bay qabaan yahuudda haddii xaggooda aynu eegno waxaynu helaynaa asfaartooda iyo kutubtooda towraad haddii aynu eegno nuquul badan baa ku sugan oo caqiidada noocaasa tilmaamaysa sababta taa ku kaliftay yahuudda waxay tahay nebi daawuud ubadkiisa inay ku koobaan xilligii nebi daawuud calayhi salaam waynu ogsoonnahay nebi kale ayuu dhalay waa kuma nebi sulaymaan ayaa ku xigay xilligaas waa nabiyullaahi daawuud iyo inankiisii sulaymaan yahuuddu awoodda ay yeelatay iyo ciziga iyo sharafta ay gaadheen aad buu waxa weeye u fiicnaa dabeedna waxay jeclaysteen oo ay waxa weeye soo dhoweeyeen in sharaftan iyo fadligan ay tahay wax ku duugan nebi daawuud iyo nebi sulaymaan calayhim asalaam sidaa awgeed ubadka ay dhalaanna iyagana in ay wax ka soo gaadhayaan oo haddii ay inoo taliyaan sharafta iyo cizigaas aynu helayno way fahateen maan filaya caqiidadu sidaasay ku soo baxay maadaama xilligii sulaymaan iyo daawuud aynu sharaf hellay aynu iyaga ku koobno ubadkoodu haynoo taliyaan soomaalidana kolley taa lafteeda waa la sameeyaayo nin odayabaa beeshu ka dhiganaysaa suldaan dabeedna wuxuu noqonayaa nin la yaab leh hadha waxaa la leeyahay ninkii hebel ahaa baa ninkan dhalay inankiisa aynu u dhiiban iyadoo laga yaabo odayga inaanu la mid ahayn waa la magacaabaya iyadoo la ilaalinayo odaygaa sharaftiisa iyo maqaamkiisa la filanayo waman yushaabihi abahu famaa dalam inuu aabbihii waxun ka qaadan doono sidii dadka ugu maamulayana u maamuli doono sidaasay caqiidadaasi ku timi yahuudda agtooda mutaqadimiintoodiina waa sheegeen kuwoodii dambena waa sheegeen sifrulmuluuk oo kutubtooda ka mida nusakhda towraad ka mida waxaa ku sugan wayakuunu lidaawuuda wa naslihi wa baytihi wa kursiyihi salaamun ila alabadi min cindi rabbi jala wacala waa hadal waadaxaan filay daawuud iyo nasligiisa iyo aalu beytkiisa iyo mansibkiisa waxaasoo dhan waa kuwa la ilaaliyey waa wax daa'ima ila alqiyaama inay iyagu dadka u taliyaan oo ay maamulaan nebi daawuud iyo wixii ay dhaleen qolyihii dambe ee mucaasiriinta ahaa ee hadda falastiin qabsaday ee kitaabka ay jamciyeen brotokolaad xukamaa suhyuun loo yaqaano kuwaa laftooda waa sheegay barigoodu soo dhawaaday waxay yidhaahdeen alaana sanucaaliju اlsluub aladi taqwى bihi dowlaة اlmaliki daawuud xataa tastamira ila اlyowm اlآkhir haddaannu ku dhaqaaqaynaa usluubyadii ay ku xoogaysan lahayd dowladdii nebi daawuud calayhi salaam yacni dadkiisu ay maamulayeen ilaa ay ka socoto qiyaamaha ilaa laga gaadhayo koonkani uu ka dhammaanayo waxay kaloo sheegeen nebi daawuud calayhi salaam dadkii uu dhalay in badanoo ka midii inay soo noqon doonaan oo ay waxaa weeye xukumka ay qaban doonaan bixaqi lwiraasa oo keliya dhaxalnimo ay nebi daawuud ka soo jeedaan oo keliya aanay wax ku qabanaynin bal bimawaahibihim alkhaas deeqaha ilaahay uu siiyey inay waxaweeye iyadana ay wax ku maamili doonaan qoladaasi waa yahuud bal shiicadana aynu eegno xuseen iyo ubadkiisa sida ay ugu koobeen shiicadu waxay yidhaahdaan oo abi jacfar calayhi salaam ay ka soo naqliyaan waxa uu idhi naxnu ina cashara imaaman annagu labiyo toban imaam baanu nahay waayo isagaa ka mida a'immadaas minhum xasanun wa xusayn uma ala'immatu min waladi lxusayn labiyo tobankaa imaam waxaa ka mida xasan iyo xuseen baa ka mida iyo walad xusein waayo xuseen wixii ka dambeeyey waa wada ilmo xuseen waxaa baxay cali iyo xasan iyo xusein waa labiyo toban bay ahaayeen saddex haddii laga gooyo imsa haay sagaal baa hadhay sagaalka soo hadhay waa abnaa waa awlaad lxusein jacfar saadiq baa hadalkaa ka soo naqliyay laakiin waa been abuur shiicadu waxay sii caddeeyeenba oo ay tilmaameen kutubtooda ku tilmaameen oo ay ku faahfaahiyeen inay leeyihiin labiyo toban imaam sida yahuuddu ay u leeyihiin labiyo toban sibti walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iil wabacatnaa maxaa ku xiga minhum utnay cashara naqiiba labiyo toban horjoogaa loo sameeyey labiyo tobankaas mid waliba labiyo tobankii beelood ee ay ka koobnaayeen ilmo yacquub ayay waxa weeye mid waliba uu u ahaa horjooga uu ahaa taa inay isu ekaysiinayaanna waxa weeye way tilmaameen caqiidada noocaasa haddaynu soo khulaasayno maadaama yahuuddu ay qabaan khilaafadu inay ku kooban tahay nebiyullaahi daawuud yahuuddu ay qabaan khilaafadu ubadkiisa inay ku kooban tahay shiicana ay qabaan xusein ibnu caliy ibni abi aalib ubadkiisa inay ku kooban tahay imaamadu haddaynu soo khulaasayno hadalladii aynu sheegnay waxa ay caqiidada iska waafaqeen saddex shay baynu kusoo khulaasaynayna kow waxay iska waafaqeen qadiyadda in lagu koobo oo imaamada iyo nubuwadu inaanay ka baxayn aali daawuud xagga yahuud xagga shiicadana aalilxusein inaanay ka baxayn taa way isku waafaqeen inay labada qoys ay ku kooban tahay ta labaad waxay iska waafaqeen qolada la yidhaahda yahuuddu waxaa ogsoontihiin nebi muuse iyo nebi ciise mar usoo wada baxay soo sidaa ma yahay labadaa nebi ayaa mar wada xukumay labadii nebi markii ay eegeen waxay yidhaahdeen nebi muuse iyo nebi haaruun waxaa fadli badan nebi muuse baa fadli badan laakiin madaxtinimada iyo mas-uuliyadda ilmo nebi haaruun baa yeelanaya xaggaa waxay ka fadileen haaruun bay ka fadileen yahuudduna waxay yidhaahdeen xasan iyo xuseen xasan baa fadli badan laakiin khilaafada shiicada shiicada nacam shiicada isax haddaan isku khalkhaldo ila labada qole ku celcelinaya shiicaduna waxay yidhaahdeen xasan iyo xuseen ayaa a'immada yada ka mid a xasan baana fadli badan laakiin khilaafada iyo imaamadu waxay ku kooban tahay ilmo xuseen halkaana way iska waafaqeen waxay kaloo iska waafaqeen ee qadiyadda ku saabsan mulkiga ilmo daawuud iyo imaamada ilmo xusein iyo khilaafadood labada midna ma hirgelin oo ma socon oo yahuudda haddii la eego ilmo daawuud iyo wixii ka soo jeeday mulkigoodu waa go-ay oo muddo badan ma sii socon ilmo xuseen haddii loo yimaadana wax ma milkiye waxba may milkiye khilaafo may qaban hal marna cali iyo xasan way qabteen laakiin ilmo xuseen baynu ka hadlaynaa inay muslimiinta u wada taliyeen oo imaamadii ay u qabteen miyaa maqasheen weligood may qaban halkaana way iska shabahayaan oo waxa weeye waa mid yani waaqica ka dhacday caqiidadooda ha khilaafsanaato laakiin waaqiciyan sidaasay u dhacday oo wixii ay lahaayeen ilaahay baa waajibiyey ilaahay baa magacaabay ambiyadii baa sheegtay wixii waxba kama socon ilmo daawud iyo ilmo xusein waxaynu uga gudbaynaa caqiidada saddexaad ay iska waafaqeen waxay tahay imaamka la sugayo ama mahdiga la sugayo caqiidada la yidhahdo shiicadu waxay qabaan in imaam la sugayo alqaa'im ay u bixiyeen yahuudduna iyaguna sidaasay qabaan oo waxay ku magacaabaan almasiixu almuntadar masiixii la sugayay kole iyagu siday doontaan ha u wataane innaga nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dajaal markuu soo baxo sabcuuna alfan min yahuudi asbahaan asbahaanna la soco waa meesha shiicadu hadda ay ka taliso toddobaatan kun oo yahuudda asbahaana ayaa raaci doona ciidanka ugu horeeye dajaal waa yahuud wey ida haddaanu si kale u dhigno cidda ay sugayaan waa masiixa dajaal wey waa masiixa dajaal laakiin kutubtooda waxaa ku sugan inay ku magacaabeen almasiixu almuntadar masiixii la sugayey kutubtoodana waa ku badan tahay bacdu alasfaar waxaa lagu sheegay sida talmuudkooda oo kale waxaa ku sugan yaciishu lyahuudu fii xarbin taaxina maca baaqi shucuub yahuuddu waxay gelayaan dagaallo dadka jajabinaya oo baabiinaya ayay shucuubta kale iyo dadyawa kale la gelayaan muntadiriina iyagoo sugaya xilligaas dalika alyowm maalintaa iyagoo sugaya wasaya'ti almasiixu alxaqiiqiy maalintaana waxaa iman doona masiixii xaqiiqiga ahaabaa noo iman doona hadduu yimaado maxaa dhacaya wayaxsulu alnasru alxaqiiqiy guusha dhabtaana maalintaasaanu helaynaa masiixaasi noo soo baxo wayaqbalu lmasiixu waqtaidin hadaaya kulli shucuub shucuubta kala duwan hadyadahoodana waa aqbalaya wayarfudu hadaaya almasiixiyiin masiixiyiinta hadyadoodana waa celin doonaa oo waa diidi doonaa hadda waxaynu uga danleenahay kitaabkaa waxay ku sugeen talmuudka ah in waxa weeye ay sugayaan cid ay sugayaan kutubtoodii dambe cusbaa sida brotokolaad xukamaa suhyunna taa waa ku sheegeen oo waxay yidhaahdeen ina malikana meligayaga aanu sugi doonno sayakuunu mukhtaaran min cindi illaah waa mid xagga alle laga soo xushay wa mucayanan min acla xagga saraa laga soo magacaabay kay yudamira kula alafkaar si uu u baabi'iyo afkaarta waxa weeye na khilaafsan waxay yidhahdeen salluu lilah warkacuu amaama dalika almaliki aladii yaxmilu aayat altaqdiir alazaliyi lilcaalam waladii yaquudu najmuh falan yakuna axadu aakhara ila huwa nafsuhu qaadiran cala an yajcala alinsaaniyata xuratan min kulli khaia yani waxay ku tilmaamayaan inay cid sugayaan ciddaasi ay badbaadin doonto ayay waxa weeye halkaa ku tilmaameen waa caqiidada loo yaqaano almasiixu almuntadar cinda alyahuud ama shiicadu maxay iyagu taa ka qabaan shiicada caqiidooyinkooda ugu waaweyn waxaa ka mida iyaguna inay sugayaan imaamkoodii labiyo tobnaad waa tii aynu tilmaannay alitnay cashariya labiyo tobanlaa lagu magacaaba qoladii labiyo tobanlaha ah waa labiyo toban imaam oo ay sugeen labiyo tobankaa imaam ka labiyo tobnaad waxay yidhaahdeen god buu galay meesha saamuraa la yidhaahdo ayuu god galay godkaana weli kama soo bixin wuxuu soo bixi doonaa aakhiru zamaanka kadibna maalintaasaanu guulaysanayna oo shucuubta kalena khilaafsan aanu baabin doonaa almahdiyu lmuntadar bay ku magacaabeen shiicadu almahdiy almuntadar waxay kale ku magacaabeen alqaa'im bay ku magacaabeen alqaa'imna way ku magacaabeen imaamkaa labiyo tobnaad bay sugayaan dabcan imaamkaasina waa imaamka culimmadu ay yidhaahdeen ma maqasheen ama haddaan idin weydiiyo caqiidada waa dhigataane qof bini aadana oo makhluuqa in lagu sifeeyo la yidhaahdo lam yalid walam yuulad sax ma taha waa saan filaya aad baad uga argagaxdeen laakiin anigu waxaan leeya waa la odhanaya way bannaan tahay culimmadeennuna way yidhahdeen lam yalid walam yuulad waxaa looga jeedaa imaamka labiyo tobnaad ee shiicadu ay leeyihiin lam yalid walam yuulad imaamkaas aabbihii waxba ma dhalin oo ubadka ma tegin idan soo lam yuulad ma soo lam yuulad noqon mayso yaa waa lam yuulad lama dhalin waayo aabbihii waa la ogyahay wax ubada kama tegin lam yucaqib bay culimmadu yidhahdeen wax tagfiira kama tegin idan lam yuulad sow maa lam yuulad ma ansaxday hadda qoladii ka tasbiixsanaysa yaa lam yuulad lama dhalin de wax jira ma qofka aan la dhalin wax jira maaha waa macduum haddii la yidhaahdo qofkaa lama dhalin dee wax jira maa soo saa noqon mayso waa macduum waa lam yuulad lam yalidna qof aan waxbaba aan dhalanba oo aan koonkaba iman ma waxbuu dhalaa waxaa ma dhala lam yalidna saasay ku soo baxa idan culimmadeennu waxay yidhaahdeen imaamka labiyo tobnaad ay sheegayaan waxa weeye lam yalid walam yuulad qofka hadduu qul wallahi aad wax isoroonaya oo ninkan xaqa allah la siiyey laakiin saasay ku soo baxa yacni qof mawjuuda ma ah sidaa awgeed qof la dhalayna ma ah qof wax dhalayna ma ah haddaynu ka hadlayno adiga magacaab ninkan magacaab mubaarak baa liga ma ninkan ninkan covid mubaarak baa liga mubaarak waa kaas mubaarak ayu mubaarak cabdilghani waynu soo naqaanaa soo ma dabcan saa qiyaasaya daxaas iyo uba toona malaa soo ma ya haddii aan idhaahdo waxa jooga nin la yidhaahdo maxamed mubaarak cabdilghani oo ninkani u dhalay hadday hor jooga oo maxamed la yidhaahdo de waxaad iigu jawaabaysaan maxamedka aad sheegayso lam yalid walam yuulad ya lamana dhalin waxna ma dhalin saasay ku soo baxay idan imaamka noocaasee labiyo tobnaad imaamkaasay sugayaan iyagu caqiide dhan bay u sameeyeen oo ay leeyihiin imaamkaasaa noo soo baxay nusuus badan bay kaleeyihiin oo ay taa ku sugayaan nusuustaas aad bay u badan tahay wakhtigoo kooban insha allahu tacaala waxba sii faahfaahin mayno laakiin waxaanu tilmaamaynaa caqaa'id badan oo la xidhiidha imaamkoodaas baynu wax ka tilmaamin doonaa mid walbana waynu tusaalayn doonaa imaamka ay sidaa u ictiqaadiyeen ma aha imaam ay sugayaan oo xilliga dambe xukumayo keliya maaha ee waxyaaba badan baa la socda oo ay ku ladheen waxyaabaha waxaa ka mid a mahdiga noocaasa hadduu soo baxo ilaahay wuxuu ugu yeedhayaa magacyada uu isticmaalaya waa magacyo ku salaysan bilugati alcibraaniya cibraaniga waa taqaanaa waa luqatu man luqatu luqatu eesh luqatu lyahuud ilaahay wuxuu ku magacaabi doonaa magacyo cibraaniya oo luqada yahuudda lagu isticmaalo ayuu ilaahay u isticmaalaya ninkaasi soo bixi doona kutubtooday ku sugantahay kitaabu lghayba oo ninka nucmaani la yidhaahdaa uu leeyahay sabxadda waxa uu leeyahay idaa adana alimaamu imaamku hadduu adimo dhawaaqo daca allaha bismihi lcibraani ilaahay wuxuu ugu yeedhaa oo ugu dhawaaqaa magacii cibraaniga ahaa فأتيحت له صحابته الثلاثمائة والثلاثة عشر kadibna waxaa loo fasaxaa saddex boqol iyo saddex iyo tobankii atbaacdiisa ahaa baa loo fasaxay markuu ilaahay ugu yeedho magaca cibraaniga ah hadduu af carabi ugu yeedho de waxaad ka fahmaysaa inaan fasaxa la siinay atbaacdiisana aan loo fasaxay halkaana waa waadax baan filaya ya sida yahuudda ugu xidhan tahay waa mid cad wey kutubtoodiina waynu sheegnay kitaab alghayba linucmaani bay ku sugan tahay kitaab matbuuca wey ta labaad mahdiga shiicadu ay qabaan iyo masiixa yahuuddu ay qabaan ee labaduba ay sugayaan waxay isku waafaqeen labaduba in dadkooda iyo tolkooda ay hal meel isugu keenayaan oo yahuuddu waxay leeyihiin haddii ninkaasi noo soo baxo adduunyada daafaheeda kala duwan yahuudiga jooga hal meel baa la ysugu keenaya ka jiniiskaah iyo ka hindiga iyo ka noocu doona ha noqdo meel baa la ysugu wada keenaya shiicaduna saasay qabaanoo waxay leeyihiin mahdiga iyagu hadduu soo baxo shiicat alcaalam hal meel baa la ysugu keenaya waxay ka soo naqliyeen sida majlisi kitaabka bixaaru lanwaar uu ku soo naqlinayo waxa uu leeyahy sa'altu abalxasan calayhi salaam waxaan weydiiyey can qowli illahi jala wacala aynamaa takuunuu ya'ti bikum allahu jamiica aayaddii ahayd aayaddaasay waxay yidhaahdeen wallaahi low qaama qaa'imuna yajmacu allahu ilayhi shiicatana min jamiici albuldaan alaxyaa waalamwaat inagu hadda waxaynu islaahayn kuwa nool xataa kuwa dhintay baa nala soo saaraya la yidhahda say ciidanka noogu badiyaan alaxyaaa walamwaat aynamaa takunuu ya'ti bikum allahu jamiica allah wuxuu la hadlayay khalqigiisoo dhan meel kastoo oo aad joogtaan ilaahay baa isu kinkeenaya laakiin iyagu waxay yidhahdeen imaamkaygu maalinta uu soo baxo shiicada ayaa meel laysugu wada keenaya inta nool iyo inta dhimatay dabcan saynu tilmaami doonno shiici kastoo dhintay maaha waa inay iyagu xosheen wey waa intii qiimaha badnayd ee halista ah ee ahlu sunnaha gumaadaysa kuwaasay leeyihin waa nala soo celinaya ayib taana way iska waafaqeen ta saddexaaday iska waafaqeen waxay tahay mahdiga shiicadu markuu doonayo magaalooyinka inuu furto wuxuu isticmaalayaa taabuut buu isticmaalaya la mida taabuutkii bani israa'iil ina aayata mulkihi an yaatiyakum altaabuut fiihi sakiinatun من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة taasay iyaguna qabaan oo hadday doonayaan meel inay furtaan ama magaalo qabsadaan taabuut ayay waxa weeye isticmaalayaan taana waxa weeye way iska waafaqeen waxaa kutubtooda ku sugan fayastaftixu bitaabuut almudun taabuutka isagoo isticmaalaya ayuu magaalooyinka ku furan doonaa qaa'imka iyaga iyo mahdigayagu sida ninka axsaa'i la yidhaahdo kitaabka loo yaqaano alrajca uu kaga hadlayo uu ku tilmaamayo qodobkaana yadana haddii hoos loo sii dhaadhaco waa miday iska waafaqeen ku saabsan mahdigaas ay labaduba sugayaan waxyaabaha ay sii sheegeen ay ku sii ladheen waxaa ka mid a yahuuddu waxay yidhaahdeen qaa'imka soo baxaya wuxuu wax ku xukumaya shareecadii nabi daawuud calayhi salaam taas waa iska caadi oo waxaynu fahmi karno yahuud inay sidaa yidhaahdaan shiicaduna waxaa la yaab leh waxa ay yidhaahdeen imaamka iyagu hadduu soo baxo labiyo tobnaad bal dhegaysta hadalkooda ay ka soo naqlinayaan jacfar asaadiq idaa qaama qaa'imu aali muxamed waa imaamkoodii qaa'imkii aali muxamed maahee waa iyaga imaamkoodii inaga aali muxameda idaa qaama qaa'imu aali muxamed xakama bixukmi daawuuda wa sulaymaan walaa yus'alu bayina imaamka iyagu hadduu soo baxo waa dadkii islaamka sheeganaya wuxuu wax ku xukumayaa xukumkii daawuud iyo nebi sulaymaan calayhim asalaam inaguna waxaynu haynaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabi ciise calayhi asalaam oo ulilcasmiga ka mida oo ambiyada kuwa ugu fadliga badan ka mida xilliga uu soo dego muxuu wax ku xukumaya wuxuu ku xukumaya shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabkeena qur-aanka ah iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu wax ku xukumaya so sidaa maaha sida saxiixaynka ku sugan ayuu ku xukumay iyaguna imaamkoodii ayay waxay gaadhsiiyeen shareecadii nebi daawuud calayhi salam inay ku xukumay waana ta yahuuddu ay qabaan hadalkaas إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه مجلسي أيا صوصارية كلين شيخ اللي يداهده كتابك كافيق اللي يداهده كتبته ده أقوى وين أي كصوصارية وحيابا كلا يشيغا وحكم ده إما هديك الله حريرا أنه يضع السيف على العرب سيف إنه دلقي دونه عربت ولبنا قريش لمك اللي يداهده إنه برتك أصلي دونه hadalladooda waxaa ka mida maa baqiya baynana wa bayna alcarabi ila adabxu annaga iyo carab waxaa isugu kaaya hadhay addabx in la isgowraco haddii mahdigayga uu yimaado majlisi bixaarulanwaarka waxa uu ku leeyahy ina almuntadar imaamka la sugaya yasiiru fi lcarabi carabta dhexdeeduu dhex soconaya wayaqtuluhum waana dilaya taasna waxa weeye way qabaan waxyaabaha la xidhiidha mahdigooda waxaa ka mida baatilka ah yuqiimu alxadda calaa abi bakrin wa cumar wuxuu xad ka oogayaa abi bakr iyo cumar buu xad ka oogaya hadduu soo baxo waana caqiido waxa weye iyadana aynu sii faahfaahin doonno insha allahu tacaala oo waxyaabuhu samayn doono waxaa ka mida khaladkii ay galeen abi bakr iyo cumar ummadda ay ka galeen intuu xabaashooda ugu tago inuu soo saarayo noolaynayo kadibna uu xad ka oogayo laynayo dilay qoortaynu ka gooy yahuudduna waxay qabaan imaamkoodu markuu soo baxo in waxa weeye dad loo noolaynayo dabeedna dadka uu isagu laynayo u laynayo waxay yidhaahdaan yahuuddu mahdiga iyagu hadduu soo baxo caalamka saddex dalool laba dalool buu laynaya oo gumaadaya ulu baa adduunka ka soo hadhay shiicaduna way sheegeenoo waxay yidhaahdeen imaamka iyagu hadduu soo baxo uluayn ummadda caalamka ku nool waa waxa weeye gaalada kala duwan ahlu sunnaha inuu layn doono ulu ayaa ka soo hadhay taasna waa caqaa'idooda la xidhiidha ay waxa weeye ay iska waafaqeen kusii fogaan mayno intaasoo ku filantaan filaya masaladaas masalada ku xigtaa waxay tahay waa tii misaad wey qoladii aan lahaa khulaasay tii afraad baynu bilaabayna caqiidat rajca hadda waxbaanu ka tilmaannay laakiin waynu in yar baynu dul istaagnaan badnayn caqiidada loo yaqaano soo noqoshada yahuuddu waxay qabaan dad dhintay inay soo noqonayaan shiicaduna waxay qabaan dad dhintay oo iilka galay oo baaba'ay inay soo noolaanayaan adduunyada dhexdeeda maaha tii qiyaamahee bacfiga iyo nushuurka laga hadli maayo waa nolol adduunyo iyadoo aan qiyaamihii la gaadhin la soo baxay caqiidada labaduba way iska waafaqeen xagga shiicada haddii aynu eegno yahuudda abcan nuquul badan bay leeyihiin waxaa ka mid ah haddaynu hal mid soo qaadanno kitaabka tawraad sifriga ishciyaal la yidhaahdo asifri waxaa loo isticmaalaa waa halka suuradda inuu isticmaalno suuradda loo isticmaalo isxaaxna waa aayadda wey inagu suurad iyo aayad baynu isticmaalnaa iyaguna waxay isticmaalaan sifri iyo isxaax sifrina waa suurad isxaaxna waa aayadda wey sifru ishciyaa waxaa ku yimi taxyaa amwaatuka taquumu ljuthad istayqidu tarannamu biiskaan jumlada koowaad baa waadixa taxyaa amwaatuka yacnii imaamkaa soo baxayow dadkaagii dhintay way kuu noolaanayaan oo xabaalahay kaaga soo baxayaan si aad ugu jihaado ugu dagaalgasho taquumu ljuthad dadkii dhintay ee bakhtiga ahaa baa kacaya ilahayna wuxuu sheegay yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin qof halkaa galay wuxuu istaagayaa maalinta qiyaamo keliya annahum mabcuuuun liyowmin caiim yowma yaquumu nnaas maalintaasunbaa la istaagaa laakiin iyagu imaamkooda ayaa laysu taagayaa inta aan tii qiyaama la gaarin waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun waa ogtihi qof dhintay inaanu soo noqonay yahuuddu sidaasay qabaan shiicaduna waa la midoo waxay leeyihin sida ay tilmaameen kutubtooda ku tilmaameen waxay yidhaahdeen caqiidatuna fi rajca ana allaha tacaala yuciidu aqwaama min alamwaati ila addunya fii suwarihim alatii kanuu calayha fayucizu fariiqa wayudilu aakhar wayudiilu almuxiqiina min almubطiliin waalmudlimiina minhum waalmadluumiina minhum min alظaalimiin waa hadal cad baan filaya wadalika cinda qiyaami mahdiyi ali muxamadin calayhi asalaatu wasalaam hadalkaas waa waadix baan filaya caqiidada rajcadaanu ka aaminsannahay yuciidu aqwaama min alamwaat dad dhintay inna loo noolayna idan haddaynu labada qolaba soo khulaasayno caqiidadaas halkaay iska sii waafaqayaan kow waxay iska waafaqayaan dad dhintay in la soo ceynayo labadaba waa qabaan laba waxay iska sii waafaqeen labadoodu iska sii waafaqeen cidda la soo celinayaa waa ayo ma laha waxa weeye gaal iyo islaam wax kastoo dhintay baa la noolaynayaa ma laha ilaa haddii sidaa ilaa nebi aadan baa soo baxay ya taa ma doonaya yahuudina dooni mayso shiicana dooni mayso laakiin waxay yidhaahdeen dad cayiman baa soo baxay waxaa la yidhi dadkaasi waa ayo labaduba waxay isku waafaqeen dadkaasi inay laba nooc yihiin waxay yidhaahdeen man balaga alghaayata fi lfasaad waman balaga alghaayata fi salaax labadaasaa soo baxay dadka wanaagga ka gaadhay halkii ugu dambaysay sida a'immadayada culimmadayada madaxdayada dadkii qiimaha lahaa ayaa waxa weeye soo baxay waxaa kaloo soo baxaya dadkii dad noogu fogaayee ugu liitay si kuwa iyaga wanaagsani kuwa aanu colka nahay ay u laayaan oo uga cilbeelaan idan labadaasi saasay muqaabil isugu yihin kuwii aanu ugu jeclayn baa noo soo baxaya noogu qiimaha badnaa kuwa dadka ugu liitaanu colka nahayna way soo baxayaan kuwanaana kuwaa laynaya caqiidadu saasay ku salaysan tahay idan waa halkaa ay ka timi a'immadayadayabaa soo baxaya kadibna waxaa loo noolaynayaa abibakar iyo cumar iyo caaisha iyo xabsa waa intay ugu necab yihiin ay ku tasbiixsadaan salaadaha ku tukadaan rukuucda iyo sujuudda ay ku lacnadaan ayay waxa weeye loo noolaynayaa kadibna way laynayaan markay dilaanna dabbay ku qabanayaan oo way gurayaan codada ay qabaan iyo xiqdiga ay waxa weeye muslimiinta u qabaan idan waxaad soranaysaa waa caqiide loo sameeyey in dadka waxa weeye xifdi iyo cuqdad loo geliyo ummaddan ummadii ugu wanaagsanay idan halkaana way iska waafaqeen cidda soo baxaysa waa ayo waxay kaloo iska waafaqeen oo ay waxa weeye ka midaysan yihiin dadka mufsidiintae soo noqonaya waxay yidhaahdeen waa laba yacni dadkaa xunxunee lasoo noolaynaya waa laba in ay yihiin intii aanay dhiman dad adduunyada lagu sii ciqaabay oo lagu sii cadaabay waxay yidhahdeen kuwaas waxba loogama baahna inta dib loo nooleeyo dib loo cadaabo kuwaas waa iyaga hawshooda waa dhammaatay laakiin kuwii fasaadka badan sameeyey ee iyadoo aan laga aargoosan dhintay kuwaasaa la noolaynay la soco abibakar iyo cumar bay leeyihiin iyagoo madax oo nicmaysan oo wax dhibaata aanay gaadhin bay dhinteen iyagay u jeeda iyagay doonaya laakiin ninkii adduunyada ku dhibaatooday lagu cadaabay isaga waxba dibna loogu soo noolayn maayo fasaad badan ba ha sameeya sidaan doonna aanu sunacno taasna iyaduna waa miday iska waafaqeen weeye idan caqiidadaas waxa weeye dee waynu ogsoonnahay diintu waxay ka qabto caqiidada noocaas waxaan uga gudbayaa qodobka shanaad buu noqonaya sooma qodobka shanaad waxa uu yahay yahuud iyo shiica waxay iska waafaqeen qadiyة اlbadاء والnadaamة calى اllahi jala wacala aynu yahuudda ku bilowno yahuuddu nusuustooda haddii loo noqdo waxa ka buuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala tallaabooyin uu ku dhaqaaqay ama awaamir uu bixiyey oo nebi nebiyada ka midii uu fulinayay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka qoomamoodo ka xumaaday oo waxaa ku sugan maalan bacdu lajsaar waxaa ku timi ilaahay wuxuu amray nebi hebel inuu qowmka tuulada jooga uu laayo nebigiibaa ku dhaqaaqay isagoo amarkii alla fulinaya markuu laayay ee ilaahay u arkay sida loo gumaadayo dadkaas fanadima allaahu jala wacala ilahay waa ka xumaada oo waa ka qobama way ku badanta ilaahay inay u nisbeeyaan qoomamo iyo ka xumaansho iyo wixii lamida taana ta ka dhalanaysa waa fahmaysaa baan filaya hadda haddii anigu aan doono hawl inaan galo oo hawshaa aan si ka filanay oo hawshii marka aan gudagalo aan ka xumaado maxaa ka soo baxaysa inaanan waxaan meesha aanan ka filanayn sooma inaan jahli ku sifaysana oo ay ahayd waxaanan ka qoomamoonaya inaan sii ogaado si aanan ugu dhicin sooma ta noocaasaa meesha ka soo baxaysa bal yahuuddu shiicadu waxay taa ka qabanayn oo eegna yahuuddi saa way qabaan nusuustooduna waa badan tahay ay ku tilmaamayaan ilaahay ficli uu sameeyey inuu ka qoomamooday nisbatu nadami ila allahi jala wacala laakiin waxaynu eegaynaa qolyahan islaamka inala sheeganaya waxa ay qabaan waxay qabaan wax la yidhaahdo albadaa lilahi jala wacala ilahay wuxuu ihi wabadaa lahum min allah maa lam yakunuu yaxtasibuun badaa waxaa la yidhaahdaa inay wax kuu muuqdaan qofku wuxuu odhanayaa badaa lii an usaliya aljumucata fii masjidi fulan maanta waxaa ii muuqatay inaan masjidkaa kale aanan ku tukan caadatan inaan ku tukado inaan maanta ku tukadaa maanta ii muuqatay waayo meelo kale ku tukanay waa qofka inay wax u muuqdaan wax cusubay u muuqdaan ilahay bay taa ku sheegay tacala allahu cama yaquulu alظaalimuuna culuwan kabiira badaaga noocaasa maxaa ku kalifay badaaga noocaasa ilaahay inay wax u muuqdaan waxa ku keenay cidhiidhi ay galeen oo mabda'ooda iyo madhabtooda dhib ku keenaya inay ku daweeyaan ayay caqiidada intaa lagu aamiyey maxay tahay taas sidaynu hadda soo tilmaamaynay caqiidat lwasiya soo may ahayn a'immadayada labiyo tobanka ah xagga allay ka magacaabayin soo saa may ahayn labiyo tobankan imaamay sheegeen waxay yidhaahdeen imaam waliba ilmaha uu dhalay ka ugu weyn ayaa magacaaban xagga alle subxaanahu wa tacaala nabigu waa sheegaya laakiin ilahay baa magacaabaya waataynu soo sheegay dabeedna waxaa dhacday markii la soo gaadhay ninka loo yaqaano jacfar asaadiq jacfar asaadiq waa aimadooda ka mida waxaa ka horeeyey caliy bn abi aalib xasan xusain caliy bn lxusain iyo muxamed bni cali albaqir waa an ka lixaad jacfar asaadiq jacfar asaadiq siday iyagu aaminsanaayeen imaamka ku-xigaa wuxuu noqonayaa sidaan hadda idiin sheegayey inankiisa ugu weyn sooma inankiisa ugu weyne ismaaciil buu ah ismaaciil ibni jacfar asaadiq ismaaciiliyadu kay hadda u nisbo sheegato ismaaciil laakiin waxa dhacday waxaanay filanayn shiicadu oo ismaaciil baa wuxuu dhintay odaygiioo nool jacfar saadiqoo nool oo imaama ayaa waxa dhintayba ismaaciil ismaaciil baa dhintay idan waxay noqotay qadiyaddii dib in la ysugu baandhayo dib loogu noqdo oo loo eego imaa inay dib ugu noqdaan ilaahay inaanu sii magacaabin ee iyagoo hadba ay sugaan ka nool oo iyagoo ay magacaabaan soo mid ma taasi waa xad oo caqiidadoodii ahayd ilaahay baa magacaabay min allah intaanay dhalan baa lasii magacaabay in waxa weeye ta noocaas ay ka tanaasulaan ila ninay magacaabeen iyadoo xilligiisii aan la gaadhin baaba adduunyada ka tegay ishkaalka noocaasa may qaadan oo jawaabta noocaasa may qaadan taa way sugeen oo waxay yidhaahdeen ilaahay baa sii magacaabay laakiin xal kalay keeneen waxay yidhaahdeen ismaaciil ayuu ilaahay ugu talagalay oo la doonayay laakiin xilliyo dambe baa ilaahay waxaa u muuqatay ismaaciil inaanu munaasib u ahayn muuse waa inanka kale ku soo xigay ee odayga u dhalay ee hadda imaamka ah labiyo tobanka hadda muusa ah ismaaciil ma ah ismaaciil ee muuse in lagu wareejiyaa ilaahay u muuqatay taasina waxay kaliftay inay yidhaahdaan ilaahay way ku soo cusboonaatay waayo ilaahay hadduu sii ogaan lahaa dee liisada muusa la sii gelin lahaa oo waxaa la odhan lahaa ismaaciil bay ahayd laakiin ilaahay baa inoo sii sheegay oo muuse ayaa noqonaya oo xaaladaasunbaa ka duwan waa lasii odhan lahaa laakiin waxay yidhaahdeen ilaahay kuma talagashanay mar dambe waxaa u muuqatay inuu ka bedelo idan caqiidatulbada sidaasay ku tiri ishkaalkaasay ku xalinayeen laakiin haddii qadiyaddu ay noqon lahayd wax mushkilad kugu timi ay kaga ku timi kaga badbaadayaan way fiicnaan lahayd aynu dhagaysana halka ay gaadhsiiyeen caqiido waxay ka dhigeen aada u weyn oo asaasiya oo ay ku talax tagaan a'immadoodii waxay ka soo naqliyeen inay yidhaahdeen maa cubida allaahu bimili اlbadaa ilaahay looguma cibaadaysto badaa wax la mida yacni waxa ugu weyna ilaahay loogu dhowaado waa in ilaahay badaa loo sugo inay ilaahay wax u muuqdeen aan hore ugu muuqan cilmi cusub ilaahay inuu u ziyaado ta noocaasa ayay waxay ka dhigeen wax weyn oo ilaahay loogu cibaadaysto ikhwatii wa akhawaatii fillah halkaa waxaad ka fahmaysaa wixii dantu ku khasabtay ee waxa weeye daruuradu ay ku keentay kumay kaaftoomin inteedii inay dhaqan geliyaan oo ay ku jawaabaan hadday ku kaaftoomi lahaayeen waxoogaabaabay sahlanaan lahay laakiin waxay gaadheen intay abwaab u sameeyaan kutub ka alifaan ku tilmaamaan waxa ugu weyna ilaahay loogu dhowaadaa inay tahay jahli ilahay in lagu tilmaamo walciyaadu billah shiikh la yidhahda huui oo culimmadooda waaweyn ka mida kitaab dhanoo uu leeyahay buu wuxuu leeyahy baabu bayaani fadli albadaa wuxuu baab u yahay caddaynta la caddaynayo fadliga ay leedahay bada in ilahay badaa loo soo waxay ka soo naqliyeen a'immadoodii maa bacata allaahu nabiyan qatu ila bishayin nebi kastaa laba shay ayaa loo soo saaraa bitaxriimi alkhamri wa bilbada inuu badaagana sugo inaguna waxaynu haynaa walaqad bacana fi kulli ummatin rasuula an icbudu allah wajtanibu taaguut baynu haynaa iyagu waxay yidhaha badaagana inuu sugo khamrigana uu ka digo labadaasaa nebi waliba usoo baxa halkaasay gaarsiiyeen idan caqiidada noocaasana ilaahay in jahli lagu sifeeyo waxba ku fogaan mayno ilahay inay waxu muuqdaan inuu jaahil ahaa inaanu howl dhacaysa dhibka ka imanaya inaanu hore u ogaan wamaa ilaa dalik caqiidada noocaasana idinkaaba waxa weeye fahmaya xaqiiqadeeda fahmaya badaagaasna waa ka gudbaya waxaan uga gudbayaa qadiyadda lixaad oo ah inay iska waafaqeen labaduba kitaabkii munasalka ahaa in la badalo yahuudda waa ogsoontihiin kitaabka alle way badeleen aayado badanna waa laynoogu tilmaamay yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadici can mawaadici aayaad badan baa inoo tilmaamay kitaabkii alle inay badeleen yahuud waxaa la yidhi waquuluu xinatun baa la yidhi dhah maxay yidhaahdeen waquuluu xinatun xabad qamadiya xitatun yani ilaah noo dambi dhaaf xuta cana alkhataayaa baa laga doonaya nuun bay ku ziyaadiyeen waxay yidhaahdeen xintatun dhaldheel iyo iyagoo kitaabkaa la badbedelaya xintatun kuwanina waa la mid nuun lyahuudi walaamu jahmiyin huma fii waxyi rabbi alcarshi zaa'idataani waa ka ibnulqayim uu yidhaahda nuunta yahuudi ay ziyaadisay xitatun bay ahay xintatun bay ku ziyaadiyeen iyo laamta yahuuddu ay ziyaadiyeen istawaa bay ahay maxay ku bedeleen istawlaa bay ku bedeleen fii waxyi rabbi alcarshi zaa'idatan kitaabka alle labaduba zaa'id bay ku yihiin idan yahuuddu kitaabka alle way bedeleen tabdiil badan bay ku sameeyeen shiicaduna iyaguna sidaas le kitaabka alle waxa weeye taxriif bay ku sameeyeen waxay ugu sameeyeen awalan waxay yidhaahdeen kitaabka lama ilaalin waxa ka maqan boqolkiiba sagaashan baa ka maqan musxafka faatima boqolkiiba sagaashan ayuu ka badan yahay musxafkan aynu hayno kitaabkii allah uu soo dejiyey boqolkiiba toban baynu ka haynaa boqolkiiba sagaashan baa maqan waa musxafu faatima annaga hayna bayda miyaanay taxriif ahayn kitaabkii allah uu ku tilmaamay inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu la xaafiduun ilaahay uu ballan qaaday in la ilaaliyey haddii la yidhaahdo boqolkiiba sagaashan baa maqan waxbaa hadhay waxama hadhay taxriifkaa way qabaan waxay kaloo qabaan in waxa weeye aayado badan laga xadfay suwar badan laga xadfay kadibna iyagu ay keeneen oo ay leeyihiin kitaabka alla ayay ka mid tahay waxaa ka mid a suurat lwilaaya ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu bicaliyin wlmuminiin walahum ajrun caiim waxa ay shubayaan suurat lwilaaya waa toddoba aayadood oo suurat lxujuraat bilowgeedii ay ka soo qaateen toddoba aayadooda oo bisinkii ay ku bilaabayaan toddoba aayadood aayad walbaay calaamadinayaan kitaabkii alle ay wax ka soo koobiyeynayaan laakiin waxoogaagooda ay dhex gashanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biwilaayati caliyin ina allaha maca almuminiin iska odhanaya aayada noocaas marka kaasina waa tabdiil kitaabka alle ilaahay la bedelayo taxriifkaasna labaduba waa miday iska waafaqsan yihiin oo waxaweeye sugan bal waxay gaadheen in culimmadoodii kutub ay alifaan ay ku sugayaan kitaabka alle inuu bedelan yahay faslu lkhitaab fii ibaati taxriifi kalaami rabbi larbaab kutubtooda ayay ka mid tahay faslu lkhitaab fii taxriifi kalaami rabbi larbaab kitaabka noocaas waa kitaab mabuuca oo ay doonayaan inay ku sugaan kitaabka alle inuu yahay kitaab bedelan caqiidadaasna waa la fahmayaa baan filayaa waxba kusii fogaan mayno waa caqiida ay iska waafaqeen caqaa'idda waxaa ka mid a ka toddobaad yahuud iyo shiica waxay iska waafaqeen in ambiyada iyo culimmada qayb ka midana lagu talax tago oo waxay mutaysanayaan ka badan la siiyo qayb kalena in waxa weeye lagu talax tago maagidooda iyo caydooda iyo dilkooda iyo wixii lamid ta noocaasana yahuud aad bay ugu badan tahay oo maalan yahuudda haddii aynu eegno nebi muuse way ku talax tageen oo xadgudub bay ku sameeyeen nebiyullaahi daniyaan way ku talax tageen oo waxay yidhaahdeen ina allaha caza wajalla xalla fiih ilaahay baaba dhex galayba oo ilaahnimo ayuu kasbaday bay yidhahdeen huluwi badanoo noocaas ayay sameeyeen culimmadooda qaybo ka mida way ku talax tageen oo waxay yidhaahdeen sida talmuudka ku timi aqwaalu lxaakhamaat caalimkooda waxaa la yidhahdaa xaakhaam waxay yidhaahdeen aqwaalu lxaakhamaat xaakhamaadka dawaaqiidaaba iska adagde xaakhamaadka hadalladoodu afdalu min aqwaali اlanbiyaa ambiyada aqwaashooda waa ka fadli badanta aqwaasha ambiyada way ka fadli badan tahay bay dhahay xaaqaamaadku waictibaaru aqwaali alxaaqaamaati milu shariica aqwaasha culimmadu ay ku hadashana waxay la mid tahay sharciga la soo dejiye munazalka ah ayay waxa weeye la mid tahay ayay yidhahdeen cilladu waa maxay lianna aqwaalahum hadallada culimmadu hiya qowlu llahi alxayi allihii noolaa qowlkiisiiba wey qowlkiisiiba sidaasay yidhahdeen talaxtag badanoo noocaasa ayay yahuuddu sameeyeen culimmada iyo ambiyada qayba ka mida dhinaca kale haddii aynu eegno dee waa ogtihiin ambiyo badan bay laayeen sida allau inoo sheegay subxaanau wa tacaala maxaa ka mid a wayaqtuluuna annabiyiina bigayri alxaq ambiyo badan bay laayeen ambiyo badan bay been ka sheegeen waa ogsoontihiin nabiyullaahi luut calayhi salaam waxay ka sheegeen labadiisii hablood ee u dhalay inuu ka zinaystay soomay odhan walciyaadu billaah nebi macsuuma ayay waxaasoo kale ku sifeeyeen waa nabiy llahi luut calayhi salaam laba hablood oo u dhalay ayaa khamri siiye kutubtooday ku sugeen isagoo cabsan buu dabadeedna labadii hablood ee u dhalay labadaba uu waxa weeye fara xumeeyey oo waxa weeye ay uuraysteen kutubtooday ku taallaan ambiyo badanoo kalena ama way dileen ama beeno noocaas ayay ka sheegeen shiicada aynu eegno ummaddan waxay u qaybiyeen laba saxaabadii nebiga la noolaa ee difaace u hiiliyey waa ogsoontihiinoo maagidooda iyo caydooda iyo gaalaysiintooday ku talax tageen qaybta kale aalulbeytkaana waxay ku talax tageen ammaantooda taasina waa mid la ogsoon yahay oo a'immada labiyo tobanka ah xuquuqda ay siiyeen haddii aad kitaabka kaafiga ka eegto waa xuquuq aad u badan abwaabta kule inuu u baabaysanaya waxaa ka mid a baabun ana ala'immata yaclamuuna alghayb wuxuu baab u yahay a'immadu inay haybka og yihiin bal waxay yidhaahdeen yaclamuuna maa kaana wamaa sayakuunu ilaa qiyaami saaca labiyo tobanka iyaga imaam wixii ahaadee tegay iyo waxa ahaan doona ilaa qiyaamaha laga gaadhayo xogagaal bay u yihiin waa tii alla lagu yaqaanay subxaana wa tacaala yaclamu maa kaan wamaa yakuun wma lam yakun an low kaana kayfa yakuun waa tii alla waxa weye subxaana wa tacala ku sifaysaa cilmigaa shaamilka ah lilmaadi wlmustaqbal a'imadooda ayay siiyeen way ku talax tageen aybka inay og yihiin bay ku sheegeen waxay siiyeen cismo in la ilaaliyey oo wax dembiya aanu ka dhacay ayay a'imadaas siiyeen waxay siiyeen ambiyada inay ka fadli badan yihiin ambiyada inay ka fadli badan yihiin waxay yidhaahdaan sida kutubtooda ay ku soo naqliyaan caliyun khayru lbashar man aba faqad kafar waa hadalay ku soo celceliyaan ku luqeeyaan caliyun khayru lbashar man aba faqad kafar markay xaqiiqada gaadho hooyooyinka mu'miniinta iyo aswaajtii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ogtihiin waxa ay ka sheegayaan caaisha radia allahu tacaala canha xabs wamaa ilaa dalik xumaan inay ku tuhmayaan inay gaalaysiinayaan idan qadiyadda noocaasana waxa weeye waa miday iska waafaqsan yihiin dadka qaarna in lagu talax tago dadka qaarna in lagu talax tago in hoos loo dhigo waxyaaba iska waafaqeen waxyaaba iska waafaqeen yahuud iyo shiico waxaa ka mid ah qadiyadda sagaalaad baan filaya inay tahay ee labada qolo mid kastoo ka midii dadka inay iska fadilaan oo dadka ay ka qiimo badan yihiin taqdiisu lyahuudi anfusahum wa taqdiisu shiicati anfusahum labada qoloba waxay leeyihiin naxnu shacbullahi almukhtaar ummadda waa nalaga dhex xushay annagaa khalqiga adduunyada ku nool iyo qowmiyadaha kala duwan annagaa laandheera waabay leeyihin labada qoloba taana adiladooda haddii aynu eegno yahuudda dee dabcan aayaddii baa inagaga filan waqaalat alyahuud wاnnasaara naxnu abnaء اllahi waaxibaa'uh ayay yidhahdeen bacdu lasfaarna waxaa ku yimi sida sifru tafniya waxaa ku sugan ansit wasmac ya israa'iil alyawma sirta shacban lirabbi ilaahaka ilmo bani israa'iila waa yahuudi dhagaysta oo wax maqla maanta laga bilaabo shacabkii alle ayaa tihi shacabkii alle yacni idaafadaasi waa idaafatu tashriif wey ila khalqigoo dhan waa shucuubtii alle wey subxaana wa tacaala isagaa abuuray laakiin idaafadan waxay uga jeedaan shacabkii alle uu xushay ayaa tihi waxay kaloo yidhaahdeen oo towraad ku timi liannaka anta shacbun muqadas muqadasun lirabbi ilaahak إياك قد اختار الله إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض وهذا العظم في لي إلهي وحكاصة وحشي شعوب توردا لما بيته عقيدة نوعاسة يهود باقبا بل شيعاء نوعنا وحي قبان شيعاء وحي قبان هرت الضوبة اللي قسمي شيعاء iyo dhoobada laynaga sameeyey inay kala duwan tahayba gebi ahaanba laba dhooba laynaga kala sameeyey ilahay wuxu uhi innii khaaliqun basharan min tiin dhoobadaas inaga waxaynu aaminsannaha waa dhoobadii nebi aadam laga sameeyey waa mid keliya waa dhoobada la yaqaano laakiin waxay yidhaahdeen dhoobada annaga nalaga sameeyey waa dhooba xula weeye waxay ku tilmaameen sida kutubtooda ku taalla dhoobada noocaasi inay tahay dhoobo nuur ka samaysan nuur bay ka samaysan tahay waxay kaloo tilmaameen in waxa weeye toddoba jeer la maydhay oo la safeeyey waa dhoobada iyaga laga sameeyey waxay kaloo yidhaahdeen makhsuunatun maknuunatun taxta alcarshi waxa ahayd dhoobo ku kaydsanayd carshiga hoostiisa carshiga alleh subxaanahu wa tacaala waxay yidhaahdeen makhluuqatun min nuuri cadamati illaahi jala wacala iftiinkii alle iyo weyninkiisa laga sameeyey dhoobadaas waxyaabahaasay dhoobadooda ku tilmaamay innaga dhoobadeenuna waa tiinun aswadu muntinu waa dhoobo gubatay oo madow oo qarhmuun wey qashina ayaa innagana waxa weeye laynaga sameeyey dabeedna waxa ay yidhaahdeen si aan loo odhan oo cid kalaa idin dhashay miyaydaan nebi aadan ku abtirsanayn si ishkaalka ay uga baxaan ayaa waxay yidhaahdeen labadii dhoobo waa tii xulka ahayd iyo tii qashinka ahayd labadaba ilaahay uu isku barxay dumarku markay waxa weeye sabaayadda xashayaan ya soo waxa weeye inta la googooyo hadba layskuma xasho ya saasoo kalea laysugu xashay bay yidhahdeen waa laysku xashay kadibna dad baa ka dhex samaysmay shiica iyo sunna iyo dadyawa kalea ka dhex samaysmay waxay dhahan sidaa awgeed waxaa soo baxay qofkii shiiciga ahaa in laga helo wanaag iyo xumaan labadaba kii sunniga ahaana in laga helo xumaan iyo wanaag labadaba laakiin waxay yidhaahdeen ninka shiiciga ah asal waxa u ah maadaama dhoobo fiican laga sameeyey wanaagga asal u ah waxoogaagan xumaanta ah isdhexgalkii sunnaha iyo dadka kale la dhex galay ayaa xoogaa kaga soo maaxdeen bay yidhahdeen ninkan sunnaha aana khilaafsanna asal waxaa u ah qurun iyo xumaan inuu sameeyo laakiin xoogaaga wanaagga ay samaynayaan haddii ay sameeyaan xagga shiicada isdhexgalkii ay isdhexgaleena labadooda dhooba isdhexgaleen ayay ka soo gaarta taasna waa miday sugayaan oo ay leeyihiin ashkhaastayadu ka shiica ahaan waanu ka fadilannahay dadka waxa weeye sunnada ah iyo mukhaalifiintao dhan yahuuddu dadka waxay u qaybiyaan laba umamiyiin laa yaclamuuna alkitaab iyo yahuud bay u qaybiyaan waxay yidhahdaan qaalat ilyahuud wa qaalat ilumamiyuun umam waxa kale waa umam wey aan waxba aqoon iyaguna yahuud bay isku sheegeen shiicaduna waa la mid oo tii xalay sheikhu sheegayay waxay yidhaahdeen dadku waa caamo iyo khaaso caamadu waa dadkana khilaafsan waa innaga caamaynuna si kasta mufti u noqo saxiixaynka dusha ka qabo kitaabka alle xifdi qiraa'aadka o dhan dusha ka qabo caamad maadaamaad sunni tahay iyaguna waa khaasa wey caamo iyo khaasa innagu waynu isticmaalnaa muslimiintu way isticmaalaan laakiin khaasana waa culimada caamana waa cawaamta wey soo saa ma yahay iyagu khaasaduna waa waxa weeye iyaga caamaduna waa ahlu sunnaha wey waxaa taa ka sii dhashay dadka khilaafsan inay gaalaysiiyeen oo ahlu sunnihi ay gaalaysiiyeen iyaguna awliye inay iska dhigeen iyagoo daatadooda waxa weeye weynaysiinay taana yahuuddu waa la mid yahuuddu wixii iyaga ka soo hadhay gaalay ka aaminsan yihin wa qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kaana huudan aw nasaar ma aha labadoodu inay heshiiyeen oo ay leeyihiin labadeennaa jannada wada gelayna ma aayaddu way soo koobtay ee qolo waliba waxay leeyihiin si mustaqil annagunbaa jannada gelayn waayo aayadda dambe caddaynaysa waqaalat ilyahuudu laysat ilnasaara calaa shay waqaalat ilnasaara laysat ilyahuudu calaa shay idan qolo waliba waxay leeyihiin annagoo keliya jannada gelayn yahuuddu saasay yidhahdeen shiicaduna waa la mid maadaamay ummadihii kala gaalaysiiyeen iyagaa isu qaba keligood inay jannada gelayaan hal qadiyaan kusoo gabagabaynayaa wakhtigiina waxaan filayaa inuu dhacay qadiyadaasi waxay tahay yahuuddu waxay caan ku yihiin munaafiqnimo nifaaq ayay caan ku yihiin nifaaqana waa taqaanaa qofka baatinkiisa iyo daahirkiisa inuu kala duwan yahay waxa kaa muuqanaya iyo waxa aad aaminsan tahay inay kala duwan tahay soo nifaaq ma waa munaafiqnimo yahuuddu caan bay ku yihiin iyadoo nifaaqu halka uu joogo aynu ognahay ayay haddana isku waaniyaan oo munaafaqnimo in la sameeyo yahuuddu way isku wacdiyaan inagu waynu iska wacdinaa laakiin iyagu way isku waaniyaan kutubtoodana way ku sugantay munaafaqnimada aynu bal bacd nusuus soo qaadanno tacaaliimu lyahuud waxaa ku yimid dabcan alla waa ku sheega aayado badan waidaa laquukum qaaluu aamanaa waidaa khalow caduu calaykum alanaamila min alhayd soo alla ma odhan hadday idinla kulmaan waxay leeyihiin aamana isku mid baynu nahay laakiin hadday idinka tagaan waxa weeye farti qaniinayaan ciilka idin qabaan waa nifaaq yahuudda lagu yaqaano kitaabkooda talmuud waxaa ku sugan waxay yidhaahdeen musaraxun lilyahuudiy ninka yahuudiga waxaa loo fasaxay an yujaamila alajnabiya aahiran ninka ajnabiga ee khilaafsan ee diin kala haysta inuu waxa weeye wanaag u muujisto liyattaqiya sharahu si uu sharkiisa uga badbaado sharkiisa si uga badbaado laakiin waxaa loo baahan yahay an yudmira lahu shara waladaa xilliga aad wanaagga u muujisanayso waa inaad qalbiga xumaan iyo cuqdad iyo nacayb iyo dhibaato haddaad jaanis u hesho inaad taa niyooto waa xilliga aad salaamaysaan ee ismucaanaqaynaya in qalbigaagana bela ka buuxdo oo haddaad xitaa ilowda aad isxasuusiso dushana aad ka saraato yahuud saasay idan taana waxaa ku kalifaysa baqdin iyo dacfi iyo shakhsiya xumo shakhsiyad dhimatay wey oo fulaynimo ah oo aan awood u lahayn waxa uu aaminsan yahay inuu caddaysto ya muxuu yidhi ninkii gabyay geeridoo mar bay nolosha dhaantaa miyi ya waayo ha shiicadana waxaa ogsoontihiin inay qabaan wax la yidhaahdo attaqiya attaqiya taqiyadu waa taasunbay la midta in dad khilaafsan haddaad la joogto caqiidadaada inaadan muujin inaadan muujin waxay iyagu ugu talagaleen naftooda inay ku badbaadiyaan caqiidadooda ku faafiyaan laakiin intaa kumay kaaftoomina waxay ka dhigeen shay weyn oo diinta ka mida waxay yidhaahdeen oo aimmadoodii ay ka sheegeen attaqiyatu diinii wa diinu aabaa'i jacfar asadiq taqiyadu waa nifaaqii waa diintaydii iyo diintii aabbayaashaydi ayay waxa wey tilmaamay waxay yidhahdeen attaqiyaة bimanزilaة الصalاة faman taraka الtaqiyaةa fahuwa kataariki الصalاة taqiyadu waxay la mid tahay salaada oo kale ninka salaada taqiyada ka tegay waa ninaan tukan oo kale oo salaadii ka tegay halkaasay gaarsiiyeen taqiyada noocaasana aad bay isugu waafaqeen waxaan soo koobayaa taqiyadaas sababta keentay yahuudda agteeda iyo waxa weeye masaaisha haddaynu tilmaamayno qodobaysan awalan sababta keentay shiicada inay taqiyo aaminaan yahuudna u keentay taqiyo inay aaminaan waa dacfiga iyo dulliga iyo hawaanka ilaahay uu ku salliday yahuudda waynu ogsoonna duribat calayhim adilla aynamaa tuqifuu ila bixablin min allah وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق إلهي تاسوك صلب إذا قفك دائما هدو ضعيف ياهي ولقى أود بدنيه ولقى تاك بدنيه وحكو خصبيان ودون تعقيدي صلى الله sababtaa way isku waafaqeen shiicaduna waa la mid oo inta badan de caalamka waxaa ka talinaya ahlusunna ahlusunnana ka badan dacfi iyo dulli baa ilahay ku sallibay inta xoogaagee la siiyana eraantu waxay caalamka ugu duulayso waa baqdin ay mustaqbalkooda u baqayaan oo halkooda inta loogu yimaado lagu baabi'iyo ayaa taa ku kalifaysa waayo beledkooda laftiisa waxaa kula nool waxa weeye boqolkiiba soddon wax ku dhow oo sunno ah ayaa la nool marka waxay yidhaahdaan afdalu wasiilatin lidifaac alhujuum soo maa waxa ugu fiicane qofuu isku difaaco waa inuu hujuum qaado ha la soo jebiye laakiin meeshiisii waa u badqabtaa laakiin meelaha fogfog ha lagu soo jebiye tiibay wadaan taas waa mid wey waa xaalo xaaladda labaad khubfiga iyo dhaqan xumada iyo gunnimada ila dadku waa gog iyo gun soomaa ya gunnimadooda ayay waxa weeye keenaysa inay taqiyo iyo nifaaq isticmaalaan halkaana way iska shabahaan waa dad guna oo waxa weeye aad u liita qadiyadda labaadna waa mid waxa weeye ay iska waafaqsan yihiin qadiyadda saddexaad ee keenaysa nifaaq iyo taqiyo inay kala isticmaalaan waxa ay tahay caqiidada ay aaminsan yihiin oo aad u liidata oo wax dad loola tagaan ahayn qof soo bislaaday oo la soo qanciyey oo meelo fiican soo gaadhay mooyaane caqiide intay meelay ku cusub yihiin inta ay yimaadaan si cad ay u sheegtaan kuma dhacya oo de caqiidooyinkanaynu hadda tilmaamin ninku inta uu yimaado inuu yidhaahdo shacbullahi lmukhtaar baanu waa muqadas dee cidinka dhegaysan mayso nagala tag baa la odhanaya diintuda aday kuwa adeegaysa ayaa la odhanaya idan caqaa'id badan oo ay aaminsan yihiin kuma dhacaan dadka inay u gudbiyaan shiicaduna waa la mid meesha ay yimaadaan qosaaso hadday soo galaan hadda kuwaa la leeyahay hilaal alaxmar aliiraani waxbay wadaan haddaynu maanta u tagno intaynu jiboonno kuwa inaga mid ay u tagaan oo yidhahan waxaa naloo sheegay saxaabada inaad caydaan waxaa naloo sheegay inaad saa dad dhinta aad soo noolaysaan wuxuu ku odhanaya subxaan allah ma qof muslima waxaa qaba subxaan allah ayuu ku odhanaya dabna qofkii baa ka soo noqonaya oo odhanaya war nimanka been baa laga sheegay ma qaba laakiin muxuu doonayaa inaad u timaaddo xilli aad dhegaysanayso waayo adoo kacsan haddaad u timaaddo waa isku dhacaysa laakiin wuxuu doonayaa inuu kula shaaho aalulbeytkii waxa weeye waa in la jeclaada waad ku waafaqsanta waa in la jeclaada laakiin aalulbeytkii abubakar baa dulmiyey oo siduu u dulmiyey maalinta noocaasay qisooyin beenuu kugu taxay siduu kugu soo celcelinayo iyadoo xoogaa codadii kuu gashay abibakar iyo cumar aalulbeytkiina jacaylkiisii ay kaa buuxiyeen ayuu isteeb isteeb howlaha kale rajcadan iyo taqiyadan iyo waa meel dambe aalulbeytkaa laga bilaabay meelo sahlan oo aynu isku waafaqsannahay waxaan kusoo gabagabaynayaa nimankan waxyaabahan aynu tilmaamayno keliya iskuma waafaqsana xagga fiqiga haddaynu eegno waxaynu helaynaa waxyaabo badan ay isku waafaqsan yihiin laakiin maadaama fiqigu ay furuuc iska tahay iyada waxa weeye wakhti badan maynaan siin laakiin masaa'il badan oo xitaa xagga fiqiga ah way iska waafaqeen siday u bilaabmeen way iska waafaqeen caqiidadii way iska waafaqeen masaa'il badan oo fiqiya way iska waafaqeen dhaqankii iyo tacaamulkii way iska waafaqeen waxa weeye nimankaasi waxa weeye badan waintihaaan nimankaas ayay dadka kale iska xigaan oo ay tolla yihiin oo waxa weeye ilaa hadda almowtu liisraa'iil markay xawtiyiintu ay taagayaan ama xisbullah ay taagayaan kutub baa laga alifay inay been tahay hoostaa tuumbadu iskaga xidhiidhsan tahay laakiin muslimiinta sunniyiinta ee busadada ah baa lagu khaldaya oo calamad loo taagaya xaqائقda noocaasna kutub baa ka qoran loogu noqon doona in shاء الlaه taعalى hada والlah أعلم slى اllah وsلم عlى نaبyina mحamed وعlى آله وصaحبه وسلم